إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن بسم illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada warka duhurnimo ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan fashilka iyo caqabadaha haysta duulaanka shisheeye ee au som ayaa sababtay in muddo kordhin loo sameeyo ciidamada burundi ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa maanta ah weerar qarax ah ay la beegsadeen ciidamada maamulka jubbaland xildhibaan ka tirsana maamulka la baxay jubbaland ayaa shirkii xasan sheikh mucaaradka kula yeeshay muqdisho ku tilmaamay mid wax natiijo ah aan soo kordhin abaar ba-an ayaa laga soo sheegayaa deegaano ka tirsana gobolka awdal ee waqooyiga soomaaliya qoysas ku nool magaalada muqdisho ayaa ka cabanaya dhulboob ay ku hayaan dowladda federaalka iyo xubno ganacsato ah oo iyada xiriira leh beelaha mudulooda iyo dabareh ayaa diyo ku kala qaatay magaalada jamaama ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose hogaamiyihii hore ee maamulka la baxay hirshabeelle ayaa sheegay in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku hareeraysan yihiin magaalooyinka uu maamulkiisa ka arrimiyo ee gobolka shabeellaha dhexe warka dibaddana waxaad ku dhagaysan doontaan wadaxaajoodyada u dhexeeya muqaawamada filistiin iyo yahuudda ayaa lagu wadaa inay ka furmaan dalka qatar intaasuu dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon warkaas oo faah-faahsan goor dhowaayeenu idiin soo gudbin doonaa inshaa allah
فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa kow iyo tobanka bisha muxaram sanadka kun afar boqol toddobiyo afartanka hijri dhanka kalena waafaqsan lixda bisha toddobaad labada kun shan iyo labaatanka dhegaystayaal kusoo dhowaada warkii oo faahfaahsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa maanta ah weerar qarax ah ay la beegsadeen ciidamada maamulka jubbaland weerarkan qaraxa ayaana waxa uu ka dhacay inta u dhexaysa deegaanka buulagaduud iyo baarsan guni ee duleedka magaalada kismaayo qaraxa ayaana haleelay gaari booyad ah oo ay wateen ciidamada maamulka jubbaland gaariga qaraxa lala beegsaday ayaa waxaa la xaqiijiyey inuu gaaray burbur xoogan fashilka iyo caqabadaha haysta duulaanka shisheeye ee u som ayaa sababtay in muddo kordhin loo sameeyo ciidamada burundi tafaasiil ku aadan qodobkan waxaa inoo soo jeedinaya farxaan cali cabdulaahi weli waxaa isa soo taraya jahwareerka iyo caqabadaha xooggan ee uu wajahayo duulaanka ciidamada shisheeye ay ku joogaan dalka magacoodana loo soo gaabiyo eyusom kuwaas oo sababay inay qaadaan tallaabooyin hor leh iyadoo uu kol sii horraysay qorshuhu ahaa in askariga ugu dambeeya ee ciidamada burundi laga saaro soomaaliya soddonkii bishii juun ee lasoo dhaafay ayaa waxaa taas beddelkeeda uu midowda afrika muddo kordhin u sameeyey askarta burundi ee qaybta ka ah duulaanka shisheeye ee eyusom waxaana uu midowgu muddo kordhin socon doonta ilaa lix bilood uu u sameeyey ciidamadaas kulan ay yeesheen golaha la baxay nabadda iyo ammaanka midowda afrika ayaa lagu saxiixay muddo kordhintan loo sameeyey ciidamada shisheeye ee burundi waxayna imaanaysaa kadib markii la waayey dhaqaale lagu keeno ciidamo cusub oo qayb ka noqda duulaanka eyusom ee ay shisheeyuhu ka wadaan soomaaliya dib udhac ku yimid dalalkii ay ka imaan lahaayeen ciidamada qaybta ka noqonaya duulaanka eyusom ayuu sidoo kale midowda afrika u aaneeyey in muddada loogu kordhiyo ciidamada burundi waxaana arrinta ugu weyn ee keentay tallaabadan ay tahay iyadoo dowladaha reer galbeedka ee maalgelin jiray duulaanka shisheeye ay si cad u sheegeen inaysan sii wadi karin maalgelintooda xilli maraykanku uu horay u sheegay inuusan wax dhaqaaleha ku bixinaynin duulaanka aan dhammaadka lahayn ee ay shisheeyuhu ka wadaan dalka tani ayaa waxa ay ka dhigan tahay fashil hor leh oo dul hoganaya duulaanka magaca cusub loo bixiyey ee eyusom kaas oo muddooyinkii lasoo dhaafay wajahayay caqabado iyo culaysyo dhaqaale xilli dowladaha afrikaanta ah ee ay ciidamadu ka joogaan soomaaliya ay horay u dalbadeen in laga bixiyo ku dhowaad boqol milyan dollar oo dayn ah oo lagu lahaa duulaanka fashilmay ee admis balse ilaa iyo hadda ma jirto wax jawaab ah oo laga bixiyey dalabkaas dhowaan ayay ahayd markii ay dowladda federaalka walaaca xooggan ka muujisay caqabadaha iyo culeysyada dhaqaale ee uu wajahayo duulaanka fadhiidka noqday ee eyusom haddii uu xaalku sidan kusii socda ayaana waxa ay ka dhigan tahay in marba marka ka dambaysa uu fashilku kusii xoogaysto duulaanka shisheeye ee soomaaliya kaas oo ay dadka qaar ku sifeeyeen inuu burbur qarka u saaran yahay xildhibaan ka tirsan maamulka la baxay jubbaland ayaa shirka xasan shiikha mucaaradka kula yeeshay muqdisho ku tilmaamay mid aan wax natiijo ah soo kordhin cadnaan xaaji muxsin ayaa tafaasiil ku aadan qodobkan inoo soo jeedinaya ismaaciil cabdi keero oo ah xildhibaan ka tirsan maamulka la baxay jubbaland ayaa shirkii xasan sheekh mucaaradka kula yeeshay xarunta villa soomaaliya ku tilmaamay mid aan wax natiijo ah soo kordhin wuxuu sheegay in madaxweynaha dowladda federaalka uu xubnaha mucaaradka u shiriyey si uu igu sawir waxa loo yaqaano ula galo dhanka kalena uu howlihiisa la xiriira doorashooyinka dhinaca kale ka wato maamul goboleedyada la kala baxay galmudug iyo koonfur galbeed ayuu xusay in xasan sheekh uu dhaqaale ku bixiyey si loo qabto waxa loogu yeero doorasho cod iyo qofka awey xasan sheekh maxamuud annaga jubbaland haddana horey baan u sheegtay ninkii wada hadal ogolaaday madaxdii maarata shaashiri ugu sarreeyay intii wada hadal ugu ogolaaday oday soomaaliya iska dhigay xasan sheekh maxamuud igu sawir bay ahayd uma jeeda maarata doorasho uma jeeda heshiis uma jeedo marka shirkaas isaga eh waad ogeed maaratahay in labada ballamin oo marka hore ays arkeen marka dambe waxay lagu kala tegay maarata waad ogeed waxaan kala jeedaa laba maamul goboleeda ka maqan wixii ogaato dhibaato uu geed dad buu laayay diyaaradu uu soo kaciyey ninkii maanta inuu taas ida maaratahay ugu danqala agoontii asiga maaratahay u baabi'iyey oo kismaayo maaratahay iskaambuul oo ku baabi'iyey annaga saas uu nagu sameey wax raaligelin uusan ka bixinan puntland ay taagan tahay afartii qod uusan ka bixinan haddii ciddii doorashada uu qabanaya macnaha waxaan waxaan ka wadaa igu sawir puntland iyo maaratahay iyo bahashi galmudug iyo bayramana wuxuu yidhi maarata doorashada maarata qabsada konton konton uu siiyo haweeney maaratahay odayaalka lacag baana si adag waa la qasbahaya lagama ogolo koonfur galbeed galmudugna maarata lagama ogolo alaa maarata dad yaroo lacag la sii loo qeybiya meesha maarata la geey intana codka iyo shirkigu maarata ka wadaa si kastaba ha ahaatee shirkii u dhexeeyey xubnaha mucaaradka iyo madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh ayaa weli kasoo bixin wax natiijo ah iyagoona weli xiisadooda ay taagan tahay ayaa dhanka kale xasan sheekh waxa uu xooga saarayaa sidii ay ku qabsoomi lahayd waxa ay ugu yeeraan doorasho cad iyo qofka taasoo ay la dhiban yihiin bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho maalmo ka hor ay ahayd markii wiil darowal ah ay ku dileen duleedka muqdisho xilli ay ku qasbayeen in uu codeeyo kadibna ay dafireen dilkiisa abaar ba-an ayaa laga soo sheegayaa deegaano ka tirsan gobolka awdal ee waqooyiga soomaaliya maxamed qaasim ayaa faahfaahin la xiriirta qodobkan inoo soo jeedinaya inkastoo qaybo badan oo ka mid ah dalka ay ka da-een roobab xoogan ayaa waxaa geesta kale lasoo warinaya in qaar ka mid ah gobolada dalka ay ka jiraan abaaro xoogan kuwaas uusan roobku ka di'in qayladhaan xoogan ayaa kasoo yeeraysa deegaano ka tirsan gobolka awdal ee waqooyiga soomaaliya halkaas oo ay ka taagan tahay abaar xoogan odayaasha gobolka ayaa waxa ay baaq u direen dadka muxsiniinta ah ee ku dhaqan gobolka iyo ganacsatada iyagoona ku buuriyey inay wax taraan dadka tabaalaysan nabigeenu sal alla alay wasalam wuxuu leeyahay maa naqasa sadaqatu min maal sadaqadu maal ma nuqsaamiso xoolaha way ku bataan oo ku barakoobaan haddii qofku aa waxbixiyo xoolaha ugu badanaya waxaan leenahay dadka tujaarta hadday abaara dhacaan oo miyaxoo laga keeni waayo oo biyo la waayo dee magaalo la joogi maayo oo la wada qaxaya marka baayac mushtarka iyo dadka ilaahay wax siiyey ee magaalada jooga ama dalka jooga ama dibadda jooga waxa la baxaan oo ilaahay dartii waxa ula baxaan walaalahoodna ha taakuleeyaan waa maalintii wax laysa siinaya weeye waa maalintii waa maalin itixaan weeye kan wax adduun beela iyo kan adduunka haya ayaa itixaan tahay oo laysku eegayaa lagu kala baxayaa waa maalintii ninka maalka haysta waa ma itixaanka ku dhacaya ma baasaya weeye dadkiinnii aada ku dhaadanayseen waa waa dhimanayaan hantidii way ka dhammaatay biyihii waa gabaabsi beerihii bustaanadii ceelashii biyo waa laga waayay dhirtii baa qalalaysa abaaraha ayaa ka mid ah musiibooyinka rabbaaniga ah oo xagga allah ka ahaaday waxaana dadka la gudban inay allah u laabtaan oo ay dembi dhaaf weydiistaan si allah raxmadiisa roobka ah ay u helaan qoysas ku nool magaalada muqdisho ayaa ka cabanaya dhulboob ay ku hayaan dowladda federaalka iyo xubno ganacsato ah oo iyada xiriir la leh faahfaahin ku aadan qodobkan waxaa inoo eegaya axmed cabdulaahi dibadbax looga soo horjeedo dhulboob ay dowladda federaalka iyo xubno ganacsato ah iyada xiriir le ay ka wadaan xaafadda buulowiikio ee degmada xamarjajab ayaa ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya qaar ka mid ah qoysaska ku nool xaafadan ayaa dhigay dibadbaxan waxa ayna cabasho ka muujiyeen dhulboob lagu hayo iyagoona sheegay in mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ay ku amreen inay guryahooda ka guuraan dhulkoodana la doonayo in dad ganacsato ah loo boobo halkan cabasho ka nahay annagoo ah degmada xamarjajab gaar ahaan xaafadda la yidhaahdo weykiyo weykiyo qayb waa la dumiyey waa qaybtan derbigu ka dhisan yahay qaybta kale aad u jeedaan waa qaybta annagoo aan deganayn cid alle cid micnaha maaragtay loo duminayana ma naqaano maalin walba cadajuglayn iyo waa laydin barakicinayaa iyo saanaa laydin yeelayaa iyo berri baa laydiin soo socdaa baa meel ku dilay waa xaafad qadiimiya muddo horee deganeed dad horaa deganaa dadkii baan nahay in nalaga qabto dadkaanna boobaya oo raba dhulka inaga barakiciyaan oo ganacsatada ah waa ilaa ilaa berri guuraas raxmasandheer iyo macallimahadiiyo ciidanna soo kordhigeen maanta meeshaan idaacadaha waxaan ula hadlaynaa oo u nimid cabashaan nahay cabasho waxaan ka cabanaynaa duminna baratay maalin kasta oo nalala soo daba kacay nafta ayaa nala ku dhibay maalin alla keeno duminaan u taagannaha qaybtan hadda wareegsan hadda ka hor mar dhowaa nalaga dumiyey guryaheennii oo dhan aan uga soo tagnay qaybihii kaleetaa maanta nala kugu soo daba yimid dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ayaa xadgudub hargaha goostay ku haya bulshada qeybaheeda kala duwan ee ku nool goobaha ay maamulaan dowladda federaalka ayaa dhulboob ku haysa bulshada reer muqdisho tan iyo wixii ka dambeeyey doorashada madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud ayaa waxaa sii kordhay dhulboobka ay dowladda federaalka kula kacayso dadka shacabka ah beelaha mudulooda iyo dabareh ayaa diya ku kala qaatay magaalada jamaama ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose cali aadan xasan ayaa faahfaahintan inoo eegaya waxaa magaalada jamaama ee walaayada jubbada hoose ka dhacay munaasabad ay diya ku kala qaadanayeen laba beelood oo walaalo ah waa beesha mudulood iyo beesha dabare darawal u dhashay beesha mudulood ayaa si kama ah wuxuu gaari ku jiirsiiyey wiil ka tirsan beesha dabare waxaana maxkamada islaamiga ah ku xukuntay diyo boqol neef ah beesha dabare ayaa walaalahood mudulood u cafiyey labaatan neef oo geel ah lacag ahaan waxaa lagu qiimeeyey siddeetanka neef ee geela ah labaatan iyo siddeed kun oo dollar wakiilka suldaanka beesha mudulood ayaa wareejiyey lacagta isagoona faahfaahin ka bixiyey waxa ay bixiyeen iyo qeybaha ka harsan diyada anoo ku hadlaya magaca beesha mudulood ahna wakiilka suldaanka beesha mudulood waxaan mataqaanaayay diyo nugule beesha dabare waxaan ilaahay rabidiidan hadda ka hor wiil uu dilay baabuurkii uu kirishbooyi ka ahaa diyadii markaan fadhiisannay waxaan ku heshiinay lacag dhan labaatan iyo siddeed kun oo dollar sidaa daraaddeed lacagtii waxaan hore oga bixinnay siddeed kun haddana maanta waxaan inaan wareejiyo aan diyaar u ahay toddoba kun haddana waxaa ii dhiman lacag saddex iyo toban kun ah waxaan ku heshiinay bisha safar in saddex kun aan bixiyo midda kalena waxaan ku heshiinay bisha arafo ee soo socoto inaan bixiyo haddii aan la diidin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu markana waxaa mikrofoonka lagu wareejiyey wakiilka ogaaska beesha dabare wuxuuna faahfaahin ka bixiyey sida ay ku heshiiyeen walaalahood beesha mudulood iyo iyaga nimankii reer mudulood iyaguna isla fadhiisanay gaari boqolka neef agu hiilankii walaalka agi maxkamadda islaamka xukuntii woo meen ireenaana codsadeen labaatan neefo aan dhaafni labaatan markii dhaafni siddeetan woo meel laga dhowiyaa siddeed boqol iyo konton doolar lacagta guud meel naga tiyaa labaatan iyo siddeed kun marka akay lama kun lacagoo na siisan lama bilood ka dambena lix kun lacagoo na siisan laba iyo toban bilood oo saaga wareegti aan rafaday haanka naga dhammaad heshti naga dhammaati woo meeka ee dunida toban kun lacag agna siisan marka tobankii waa toddoba kun lacag ag haanka naga siisan bil kadib soddon bere kadibna mee kusuga heshnaa lacag saddex kun mee dhimanaa toban kun kale dhiman aan rafaday aan rafada haanka naga dhammaati aan rafadee dulxaj kowge waa toban kun lacagag si fidna haddii ilaahay idam allana deertis aabbaha dhalay wiilka la dilay oo goobjoog ahaa munaasabadda ayaa si diran u soo dhoweeyey xukunka shareecada islaamka macnaha waxaan ahay wiilkii aabbihiisa wiilka la dilay maxkamadda jamaama ayaan joognaa koodii hore waxaan qaadanay siddeed kun carafadan hadda waxaan lahaynay toban kun tobankii kun hadda nimankii reer muduliyud waxayna siiyeen toddoba kun toddobadii kun toban kun saddex kunna waxaan qaadanaynaa soddon beri kadib si cadaalad ayaan wax u qaadanay waana la dhexal siiyey ninba qaybtuu lahaa ayaa la siiyey maasha allah suldaan macalin maxamed cabdi duuba suldaanka beesha warday ahna afhayeenka odayaasha dhaqanka ee walaayada islaamiga ah jubbada hoose ayaa goobjoog ah munaasabada diyo kala wareejinta wuxuuna u mahad celiyey labada beelood ee walaalaha ah maadaama hadda kama uu arrinkan ku dhacay walaalaha dabare kheer allaha siiyo waxay qaateen inay diyo qaataan ilaahay sharcigiisana ku qaataan annaga odayaal ahaan ka salaadiin ahaan waa la joognaa ilaahay baana mahad iskale walaalaha bixiyana waxaan leenahay ilahay subxana wataala meesha ka soo bixiseen bedel kheer qaba allaha idin siiyo ugu dambeyn suldaan xaydar oo ah suldaanka beelaha direed ayaa isagana ka hadlay munaasabadda wuxuuna tilmaamay inay nimco weyn tahay isku xukunka shareecada islaamka hore waxaa uu jiri jirtay inaad geed la fadhiisto wax yar la kala qaato ninkii xaqa lahaa aan la tixgelinin aska warqaban qabiil as kulmo la yidhaahdo maxaas ahaa intaasoo malyankeen laba malyankeen saddex malyankeen lu kala qaataa soo marnay ilaahay naga gudbiyey maanta waxay taagan tahay inaan kitaabka ilaahay wax lu kala qaato beelaha soomaaliyeed ee walaalaha ah markay wax isku qabsadaan waxay u xugun tagaan maxkamadaha islaamiga ah ee ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab hogaamiyihii hore ee maamulka la baxay hirshabeelle ayaa sheegay in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku hareereysan yihiin magaalooyinka uu maamulkiisa ka arrimiyo ee gobolka shabeellaha dhexe faahfaahin ku saabsan qodobkan waxaa inoo eegaya yaasir cabdalla cali cabdulaahi cosoble oo ah madaxweynihii hore ee maamulka la baxay hirshabeelle ayaa waxa uu shaaca ka qaaday inay sii kordhiso awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab islamarkaana isku fidisay dhul ballaaran oo ka tirsan shabeellaha dhexe mar wax laga weydiiyey sababta ka dambeysa jabka isdabajoogga iyo firxadka ay sameynayaan ciidamada dowladda federaalk ayaa waxa uu tilmaamay intaasi ay ugu wacan tahay dowladda federaalk oo aan haysan ciidan awood leh oo ka hortagi kara ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab arrinta ugu walwalka badan ee haysta ayuu sheegay inay tahay in aan la ogeyn xilliga ay weerarada geysanayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab taasina ay qeyb ka tahay waxyaabaha keenaya in ciidanku ay had iyo jeer ka firxadaan furimaha dagaalka waxa waaye arrimaha kasoo bixitaanka marka xaqiiqda laga hadlo oo kaftanka laga yimaado waxa waaye dhulka markii meelo kala duwan dhulka hadduu isu furan yahay yani ciidamo u isdifaacayana aysan jirin waxa waaye meel walba waa furan waaye shabeellaha dhexe degmada doonta soo qabo waa furan waaye sababtoo ah afarta qabla jixo ayay ka jiraan nimankii shabaabka ah marka intay kasoo geli doonaan maba lahubaba yani ma cadda dee awood uma laha inay intaasoo cidil dad issoo aruursaday oo hub iyo taangiye wata ee dagaalamaya taangiyeyaan dhihina waxuu ahaa gaadiid wata ee dagaalamaya yacni gooray soo gelayaan iyo qaabay kusoo gelayaan iyo ma cadda waxaa marka yacni mar walba shabaabkuna waa kaa daba shaqaynayaan ha ma ku dhaafayaan oo gacmaha isma saaranayaan hadalka kasoo yeeraya hogaamiyahan hore ayaa kusoo aadaya iyadoo xaalad adag ay wajahayaan ciidamada dowladda federaalk ee ku sugan gobolka shabeellaha dhexe kuwaasoo muddooyinkii lasoo dhaafay warbaahinta kasoo muuqanayay iyagoo ka hadlaya duruufaha haysta ugu dambeyntina wada xaajoodyada u dhexeeya muqaawamada filistiin iyo yahuudda ayaa lagu wadaa inay ka furmaan dalka qatar ra-iisul wasaaraha yahuudda benyamin netanyahu ayaa shaaca ka qaaday in wafdi ka socda maamulkiisa ay maanta oo axad ah u ambabixi doonaan caasimadda qatar ee dooxa si ay u sii wadaan wadahadallada ku saabsan dhaqangelinta hindisaha heshiiska xabad joojinta ah ee lagu wada inuu ka hergalo marinka goodoonsan ee khaza kadib markii hindisahaasi ay aqbashay muqaawamada filistiin wafdiga ku wajahana dooxa ayaa waxaa ka mid ah saraakiil sarsare oo ka tirsan sirdoonka yahuudda iyo mida ka mid ah la taliyayaasha ra-iisul wasaaraha yahuudda sida ilo xog ogaal ah ay u sheegeen kanaalka labiyo tobanaad ee yahuudda dhanka kale muqaawamada filistiin ilo wareedyo ayaa warbaahinta u xaqiijiyay inuu socdo qabanqaabada shir ka dhacya magaalada qaahira oo ay isugu imaanayaan mas-uuliyiin ka tirsan masar iyo hogaamiyaasha muqaawamada filistiin si loo dardargeliyo wadaxaajoodka ka furmi doona dalka qatar arrintan ayaa ku soo beegmayso iyadoo ra-iisul wasaaraha yahuudda ah benyamin netanyahu lagu wado in isniinta ah nagu soo wajahan uu booqasho ku taga magaalada washington ee caasimadda maraykanka halkaas oo uu kula kulmi doono madaxweynaha maraykanka trump warkii oo dhegaystayaal eedu kala socoteen warbaahinta tan islaamiga ah ee alfurqaana duhurnimadan intaas ayuu ku idil yahay warkan warkiisa xiga ayaa inoo ballan ah inta ka horeysa waxaynu idinku dhaafeynaa sidaas iyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu